qoysaskan oo ku nool duleedka magaalada baydhabo islamarkaana ay saameeyeen daadadka ka dhashay roob xooggan oo ka da'ay deegaanada koonfur galbeed ayaa xilligan waxaa soo wajahaya xaalado nolol xumo duruufaha ugu badan ee haysta barakacayaasha ayaa waxaa ka mid ah hoy la-aan iyo raashin la-aan qaar ka mid ah barakacayaashan ayaa ka waramaya baahiyaha ugu daran ee xilligan haysta iyaga oo ka codsaday maamulka koonfur galbeed iyo dadka muxsiniinta ah in ay gurmad la soo gaaraan alxamdulilah rooba ilaahay nasi roobka roobkii un hordhaangordaani ma ekan ku saamen badanyi ido hantuah hoola wala nafanhayna oo banna'aadan oo badbaadaya hantile rawma jarta daadka kulligaana bana saamay bay dhowdhonganila qabta gaar ahaan un masero korna datu koowad baytin mayoolay biyo buunihanoo dhihayan kangayo eh minateedan ilaa heta dhatiyo waagii roob bilaawad ihata dhatiyo soddon yoonhay siyeed maalmood yo roobkan qubadahay soddon i siyeedkaas maalmood silayninka socda maalahalintoon ma noo feerin
biyo hortiyo baadnu haysana dhiigoo ka dhajarna lama boholoo dhatiyoo ka jarna antan moos e ad aragahayto feeragaya ka sheeni daqoo waayal ee anshagaya na iila jara anagoonna shaka taablow ee iila jara haan ani feeragay ka sheeni ba'aga ma haysada biyo ma haysada biyo oo hana galya niinku dheer dhabaata antama dhaafaas inii heeyadiisa matal ilaahee mahadle neencaha sangnagdo fadaana baharadadkajarni meel guri karsadoo la waay meel iifadoo la waay guri la wayni raashinka wayni hundurm wayanidhi kaasan ahay raashinkaan haysana gurilaan haysan baaqaan haysan wanun haysan male roobka ka da-ay deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka dhashay daadadka ayaa geystay khasaare isugu jira naf iyo maal iyadoo ay ku barakaceen kumanaan ruux kuwaasi oo degay deegaanada taagga ah